Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Hanuuninta Dadweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Salebaan Maxamed Maxamuud ayaa tababar u soo xiray soddon wariye oo ka howlgala warbaahinada kala duwan ee magaalada Kismaayo tababarkan oo socday muddo saddex maalin ah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka suxufiyiinta jubbaland ee jaaj waxaana lagu baranayay xirfadda muhiimka u ah aasaaska saxaafadda ugu horeyn qaar ka mid ah wariyaashii loo qabtay tababarka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii uu socday tababarku aada ugu faraxsana inaan arko waxyaabo fara badan markaasi aan la soo koobi karin ayaan halkan ka aragnay oo aan ku baranay muddadii saddexda maalin ee aan joognay taariikho iyo weliba cashiro markaasna loogu talagalay oo ka baxsan capacity building ah oo ayna siinayeen dadka odayaasha ahaa oo macallimiinta ahaa oo saxufiyiinta ah inta badan oo naga horreeyey oo muddo inta badan saxaafadda kusoo jiray inayna siiyeen aada ugu faraxsanahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xamdi maxamed yaasiin waxaan ka mid ahay wariyaasha saddexdii maalmood halkani u fadhiyey inay wax faa'iidaystaan ama wax kororsadaan marka hore waa u mahad celinayaa wasiirka oo barnaamijka furiinkiisiina nala joogay gabagabadiisiina nala jooga aanu ku faraxsanahay inuu ogaado bal waxaan kororsanay ama faa'iidnay macallimiintii saddexdii maalin waqtigooda nagu bixiyeyna waa u mahad celinaynaa intaasi kadib saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay waxaan baranaynay cashiro kala duwan oo ku saabsan good journalism ama wariyo wanaagsan saa u noqon lahayd sheekada aad samaynayso sheeko noocee ay noqonaysaa angaliska sheekooyinka anshaxa iyo waxyaabo badan oo kale laakiin aniga ahaan waxay igu muhiimsanaa aan bartay waxay ahayd aan dhihi karo waa baratay ama waa faa'iiday dhanka kaamirada oo kaleeto najmo cusmaan yuusuf oo ah guddoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta ah ee jubbaland ayaa dhankeeda ka hadashay muhiimadda uu tababarku u leeyahay wariyaashii loo qabtay intay tababar soo qabanqaabiyeen iyagii dhallinyaradii reer kismaayo oo wariyaashii ahaa tababarka casharada bixinayaan waxay ii tahay sharaf ma jiri jirin markii hore wariyaasha kismaayo intay tababar iyagu soo qabsadaan iyagoo midaysan haddana iyagoo isla qudhoodii tababarku bixiyaan taasi waxay ku tusaysaa midnimada go-aanka yacni ay leedahay miro dhalkeeda oo amaanta goobjoog u ahay waa ii farxad in jubbaland wariyaal isku duuban maanta ay ka jirto aayahoodina ka tashanaa iyaguna dadkoodii jiilka yaryaraa soo kacay ay wax tababarayaan taasi waxaan uga mahad celinayaa marka hore allah subxaana wa tacaala marka xigtana ururka jaaj weliba mahad celin gaara waxaan siinayaa cabdulaahi khiyaar oo in badan inuu urur lagu midaysan yahay jubbaland ka sameeyo wax badan weliba dhibaato uu kasoo maraan ogahay maanta alxamdulilah waxaa loo dhibto mirdhalkiisa lama helo waxayna ammaan u tahay dadka ururkaasi sameeyey dhanka kale xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta jubbaland cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey tababarka iyo ujeeddadii laga lahaa waxaan ku faraxsanahay ka xoghaye ahaan in aan maanta is hor joogno annaga oo reer jubbaland ah wax kala faa'iidaysanayna wax isku kordhinayna bilowgii ayay sheegeen mas-uuliyiintu tababarka bixinayey inaan wax la isbarayn ee wax la kala faa'iidaysanayey wasiirkuna maalinta uu noo furayey wuxuu noo sheegay in uu ku faraxsan yahay wariyaasha jubbaland oo aqoon weydaarsi isugu imaanaya oo wax kaloo kororsanaya inay arkaan marka waxaa muhiim noo ah inaan isku nimaanno isxasuusinno waxyaabaha muhiimka waa shaqadeenna iyo xirfadeenna ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha jubbaland salebaan maxamed maxamuud oo tababarka soo xiray ayaa bogaadiyey ururka saxafiyiinta jubbaland iyo waxqabadkooda ururka suxufiyiinta jubbaland la doorto kadibna mas-uuliyiinta la doortayna ay waxqabad la taaban karo hadda aan u taagannahay aan gaarno waa arrin aada u fiican midda kale waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin saddexdii maalmood aad wakhtigiina geliseen kana faa'iidaysateen barnaamijkii maxaa tiraahdaa naloo qabtay aad ka faa'iidaysateen aad baan idinku mahad celinayaa dulqaadki iyo samarki iyo wakhtiga aad geliseen iyo wakhtiga aad maxaa tiraahdaa u horteen waxaan idin leeyahay dhammaantiin soddonkiina suxufi aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaya inaad gaarsiin doontaan idinka codsanayaa inaad gaarsiin doontaan suxufiyiinta kale oo nasiibka u yeelanood wada shaqaynta wada leedihiin ood meel goobahaad ku wada shaqaysaan